maanta horta meelaynu ga harino ma joogna xasan two thousand sixteen waa iska tegay isaga iyo mudanayaashiisa baarlamaankaba waxaan leeyahay soomaali sida hadda aad wax ku wadaaniin wax fiican oo wanaagsan ma aha dib ay iskugu noqda haddaynu nahay marka madaxweynehen iyo baarlamaankuba waa inay ka qaataaniin go-aan ay ku midaysan yihiin dowladda federaalka hadda waxaan maqlayay muddadaas u dambaysay inay soo magacaraareen guddi xuduudaha ah iyo guddigii guddiga doorashooyinka inta waxay ka shaqeynayaan muqdisho ka shaqeynaya meel kale ka shaqeymayaan taasi aan horta u sheegayaa anaguna waa puntland baanu nahay dastuur baanu leenahay inta waktigeedii laga gaarayo dastuurkeena aynu kusii shaqeynayna siduu ayaan lagu sheegay marka waxaanu leenahay iyagana dib hay iskugu noqdeen xasano waxaan leeyahay dalka sidatan aad ku wadahay si fiican ma aha inaga dhowr jeer ra-iisul wasaareyaal baa inoo yimi ilaa saacid shirdoon ilaa iyo cabdiweliyo hadda u dambeeyey intaba markay go-aan gaaraaniin goortay muqdisho ku laabtaan waa la eriya marka waxaan leeyahay inay intaas intaasu ay ahayd nasiib xumo marka waxaan leeyahay waa inay ka fakeraaniin aayaha soomaaliya waa inay dib ugu fakeraan sida tanna waa inuuna xasan dalka aanu ku wadin oo go-aanna annaguna aan ka qaadan doono mudane guddoomiye iyo mudanayaal madaxweynahana waa inaynu u yeernaa aynu siday go-aanna ugu wada qaadan lahayn arrintaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dadka soomaaliyeed wuu kala tegey oo wuu kala cararay oo wuu isdilay kabacdina nin waliba meeshii beyskiisu ahaa ugu aaday koob iyo sagaahankii sababaha puntland loo dhisay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideediina waxaa ugu muhiimsanayd marka hore bal in ummaddii soomaaliyeed ee kala dhuntayna la ysla doono dadkan puntland yimi ee soo wada qaxay ee waqooyi iyo koonfurba ka soo qaxayna ay samaystaan nidaam iyo kala dambeyn iyo institution oo waxbarashada iyo caafimaadka iyo nabadgelyada iyo badadkooda sidii loogu adeegi lahaa qodobadaas baa asaasi u ahaa dhismaha puntland inay soomaliya dhan xukumaan raadiyaan laakiin haddii soomaalinimadii la diiday oo dadkii soomaalinimada kula wadaagayba ay diideen oo iyagii ay jarjarayaan oo iyagii waxaynayaan waxayd adiga inaga lafteena waxayd intaynu hoos isugu noqno inaynu idhaahno warba horta waxa aynu hayno aan ku far adaygne oo aan ka dhigno horta wax tayaaho la taaban karo oo aynu ku shirtay karno soomaalida waa qabaa'il hadalka waxli faalku hadduu caytamo afka lagama dhowro waa la sheega faalku hadduu caytamo faal caytamo afka lagama dhowra lay dad aynu siyaasiyan isu jecelahay maaha laakiin dhaqanka waa la wadaagaa ganacsiga waa la wadaagaa laakiin xagga siyaasadda waa dad aynu aad iyo aad u kala fognahay dadkaasi waa dadkaasi waxay wadaan ficilkan waxay wadaan xumaan sharciyaddii ladhi la dhigtay baanay ku dhaqmayn waxa weeye soomaaliduna waxay kusii socotaa hadda kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaaشhankii meelihii ay joogtay bay hadda usii dhutinaysaa waxaana wada waxaa laga wadaa xamar guddiyada hadda laleeyahay waa la magacaabay guddiga guddiga xuduudaha igama dhamaatee guddiga xuduudaha nimanka la yidhaahdo anugu soomaaliya waxaan u aqaanaa inay siddeed iyo toban gobol tahay siddeed iyo tobanka gobol gobol waliba uu xad leeyahay wixii israaci kare ee federaal isku raaci karana dastuurkaa la wada qortay bay ku taallaa aan dadka soomaaliyeed ansixin laakiin gobol iyo iyo iyo iyo iyo laba magaalo baa maamul iyo dawlad loo samaynaya oo juhdiga intaa lagu bixinaya oo wasiiradii dawladda federaalkii ay joogeen waxa weeye way waa aragtaa inay tahay wax indhala-aana wax indhala-aana inay tahay waa aragtaa xuduudaha yay u xadaynayaanoo wax u samaynayaan guddiga doorashooyinka la sheegayaana xaggay doorashada ku dhacaysa ma soomaaliya maanta doorasho ka dhici kartaa soomaaliya maanta doorasho kama dhici karto waxaasoo dhan waxaa la rabay sida ku qoran jaartarka soomaaliyeed afarta bilooda u horreysa ama lixda bilooda u horreysa in la magacaabo maantana saddex sannadood baa ka soo wareegtay
go-aan aan qaadanno go-aankeennu marka anigu maaha marka ta koowaadaan sheegayaa waa in kontaraaggii guud ee dadka iyo dalka ka dhexeeya inuu burburay in dastuurkii hore oo aynu isku egeyn dastuur aan ahayn iminka shaqaynayo wax taa ka weyn anuu garan maayo waad ogtiinoo dowladnimada waxaa lagu heshiiyaa saddex arrimood bay ka koobantao waa dowlad iyo dal iyo constitution